cali faahfaahin ma naga sii kartaa meelaha la kala geeyey dhaawacyadii buuhoodla iyo welwel sidana waad mahadsan tahay saddex iyo labaatan qof oo ku dhaawacmay dagaalkii afar cisho ka hor ka dhacay magaalada buuhoodle ayaa galabta laga qaaday buuhoodle waxaana loo qaaday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug arrintaasi waxay ka dambeysay kadib markii markhaatiirta iyo cusbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo gaar ahaan cali dhagaca dilinad oo ah isagoo ah dhakhtarka guud ee gobolka mudug oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo gobolka gaalkacyo ka howlgala wadanka dibadiisana wax kusoo bartay uu sheegay inuu ufidinayo hawl caafimaad dhammaan dadka ku dhacay buuhoodle oo sida ugu dhaksaha badan uu yidhi haloo keeno magaalada gaalkacyo ayaa maanta loo qaaday gaalkacyo oo loo dadguray dhaawacaasi oo sidoo kale shacabka ku dhaqan magaalada gaalkacyo ayaa iyaguna telefoona kusoo hadlay la socday dhinaca maamulka gobolka iyo shacabka buuhoodle oo sheegay inay diyaar u yihiin dadka buuhoodle ku dhaawacmay dagaal ka dhacay loona diyaariyey meela dadkaasi lagu lagu dabiibi lahayo weliba xarumii caafimaadka in dadkaas buuhoodle laga qaaday sidoo kale degmada werwer maanta waxaa laga helay dad ciidad hor leh oo kudileen ciidamada somalilan oo laga helay daafaha magaalada dad ku dhintay shacab u badan oo yaraan gaaraya ayaa la arkay oo meydkooda lasoo qaaday sidoo kale dadka ku dhaawacmay ayaa iyana waxaa loo qaaday loo wada caawa sida uu sheegay wasiirka iyo weliba madaxa ka tirsan dowladda puntland oo soo gaaray buuhoodle caawa goori wata u sheegay ciyaar dotcom inayna loo diray baabuur dhinaca dadkaasi dhaawaca oo tuulooyinka yaala degmada werwerka ka beega dhinaca koonfurta oo hore lagu qaaday in hore loo sii qaadi doono oo dhammaantood laisugu goyn doono magaalada gaalkacyo halkaas oo ay ka heleen xarun caafimaad oo dhakhaatiirta ku sugan gobolka mudug ay dalbadeen in dadkaasi loo keeno marka waxaa la odhan karaa dadkaasi dhakhaatiir ayaa heegan ugu jirta iminka oo diyaar u ah inay caawa ku dabiibaan magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ilaa maanta shaqaalihii caafimaadkana xusuuin waa la diyaariya dadkaasi daaweyn laha ilahay baa daawanhaye marka dadkii runtii markii warkaa laga helay dad qof kasta oo dhaa ku dhaawacnaa ama ku dhaawacmaa ku dhaawacmay qaraxii dadkii dagaal ka dhacay buuhoodle ku jira guryaha magaalada buuhoodle waa la soo guray oo baabuur baa la saaray oo heladoodii baa raacday oo runtii marka hore sheegay inaanay uhaynba kharash ay ku qaadaan sidoo kale waxaa xusumayan xuseynow in magaalada buuhoodle aawadan aan kula hadlayaa haba yaraatee wax shidaala uu maalmihii ugu dambeeyey ka goonaa shidaalkaasina ay baabuurtii kasoo qaadtay magaalada burco lagu xanimay dhinaca qurlugud iyo degmada caynamo oo ay xanimeen shacab maamulka somalilan iyagu deegaankaasi ka taliya oo ay sheegeen inay hal litir oo shidaal uusan u gudbahayn buuhoodle shidaalkana dhinaca buuhoodle caawa la keenayna wuxuu ka yimi magaalada gaalkacyo deegaano gobolka mudug wuxuuna soo maray meelo fog fog dhibaato weyn baa runtii soo fuboo saartay dadka ku dhaqan gobolka cayn iyo deegaanka buuhoodaba shidaalkii waa laga xanimay magaalada gaalkacyo magaalada dhinaca magaalada burcaba iyo magaalada berbereba abuurtii ku xamneyn shidaalkaas keni jirtana iyo goboladaasi ayay ku xanimo yihiin oo shidaalkii waa ba-an baa ka jira deegaanka waana runtii buuhoodna waa laga dareemayaa shidaal la-aantan oo soo foo saartay gobolka balse dadka dhaawaca oo runtii aada u jilicsan dhawacyaday cuslaayeen shidaalkoodii waa la keenay oo dawladda ayaa wasiiradu see sheegeen iyaga ayaa bixiyay shidaalka hore ugu talagalay isbitaalka guud ee gaalkacyo ayaana caawa shaqaalihii caafimaadka iyo iyo madaxdii isbitaalada gaalkacyo diyaar ugu yihiin oo runtii ay ka heleen kaalin caafimaad oo dhakhaatiir degdega dhinaca qaliinka iyo iyo dhaawacyadaba ay fudud ay madaawid culus bay caawa ay diyaar ugu yihiin runtayna arrintaasi waxaa isdhaweyba shacabka ku dhaqan buuhoodle iyo runtiiba dadkii heladii dadkii ka dhaawacmay dagaalka ka dhacay buuhoodle waan gartay waan gartay calio waxaa lasii dhex marinayaa dadkan marka dhinaca etoobiya ayay sii dhex marayaan ilen gaalkacyo marka buuhoodle laga tagaya gaalkacyo waa in etoobiya la dhex maraaye runtiiba su-aal fiican oo aad weydiisay dhegeystayaashana aynu runtii u sharaxano waxaa la dhex marinaya waxay marayaan dhinaca xuduudka ay dhex marayaan gaalkacyo waxay ka gelayaan dhinaca koonfurta ka gelayaan etoobiya ma dhex marayaan waxay dhex marayaan xuduudka halkaas tuulooyin dharkeen geeya la yidhaahdo ilaa deegaanka la yidhaahdo birt dheer oo runtii wadda rafa ay martaa la marayaa xuduudka ayaa lahaanayaa sidaa loogu socdo ayaa lagu leexanaya dhinaca laamiga markaa saasa lagu gelaya marka maku